marka waxaan ugu soo reerna waxay eegayaan inay loo soo dhaweeyo dadkii waxaan lahaa ehelka u ahaa maaragtay in loo keeno maaragtay yani adigu halkan u yimaado marka laga bilaabo markii ay xarunta soo guurtay london ama ingiriiska u k waxay noqotay laan baa ka samaysay laan yaga kamid a ee laga hiteen laamaha kale qurbaha waxaa kamid a muxuu ahaa laanta norway laanta sweden muxuu ahaa waxaa kamid a belgium maraykanka marka sidaasay u badan yihiin marka markaan kulahaa yani waa shay qudhisaa caalami ah maarta yani okay naadigan been marka hadda adi aad qaabkaas dhan adi aad u sharaxday maxaa kuu qabsaamay intii aad hawshaas aad ku jirteen maxaa kuu qabsaamay
wax badan baa u qabsaamay run ahaan yani muxuu ahaa naadigan been kuu qabsamayda adiga marka marka laga dhigo aniga aad igu soo wajaado aniga wax gaar igu qabsamay mise waxa waxa la odhan karo kuu qabsamayda aniga waxa iisoo qabsayay si gaara waxay ahayd fikradda markii aan maarata ay igu dhalantay oo aan bilaabay in aan uhawga aan hubinna waxa kasoo bixi doono in lagu guulaysan doono iyo in kale yani waa waxaa ii suurta gashay nasiib wanaag yani maarata yani lagu guulaystay in uu ay fikraddaas awal riyal ahayd inay run noqoto rumowdo oo aan isla helo maaragtay yani dad ku filan oo ehelo ah inuu dhishimo maarata naadigan dhisho intii ka dambeysay waxayd anigu oday un baan u ahaa maaragtay gudoomiyaan ahaa oo shirweynii u horreeyey oo london lagu qabtay yani sagaal boqol iyo sideed iyo sagaashankii ayaa maaragtay la yiri maaragtay aniga weliba anigoo jeclaa cid kale in laga dhigo laygu cadaadiyey inaan maaragtay yani xilka gudoomiyanimada qabto sidii waxay soomaalidu oran jireen fili ninkii kanaa bixiya ayaa anigu runtii waxaan jeclaa xataa bilowgii hore waa yani rag odayaal kale ayaan runtii iskuday inaan ku qanciyo inay guddoomiye ka noqdaan sida nuurdiin faarax iyo hadraawi ayaan labadaba maaragtay aada uga codsaday inay guddoomiye ka noqdaan maaragtay laakiin way ka coodaaseen oo waxay yidhahdeen ma ma haleeli karayno maaragtay ma wadi karayno marka marka waxay noqdeen patronis wax la yidhahdo odayada naadiga oo duqeyda marka duqeyda ka yihiin marka waxaan ku leeyahay marka waxaa marka kuu qabsoomay marka lama ohan karo wixii intaa ka dambeeyey maxaa u qabsoomay baa la ohan karaa yani naadiga marka wixii u qabsoomay runtii aad iyo aad bay u badan yihiin waxa ugu horeeya oo dabcan waxa laga shidaal qaadanayo waxa weeyaan himilooyinkii uu dhigtay ama hadafyadii ku qortay yani adiga uu bartilmaameeda ka dhigtay ee ku qoran yani muxuu ahaa xeerkii xeer buu leeyahay waxyaalaha waxa laga gaaray ilaa hadda iyo waxa maaragtay weli aan la gaarin ama lagu sii socdo ama hawsha lagu socoto marka waxyaalaha la gaaray waxaa kamid ah in kii aan kula midaynta maaragtay muxuu ahaa qalinleyda iyo alabada soomaaliyeed si u kala faahsan madal midaysa inuu noqdo oo ku guulaysanay run ahaan nasiib wanaag in badan buu mideeyaa oo isku barasay lagu bartay iyaga mid walba iyo waxa uu qoro iyo waxa uu ka fikray iyo wuxuu curiyo yani awal muxuu ahaa meelahaan ciidan ogaan jirin iyo meelahaan ay gaari jirin ay gaareen qaar badan oo markii ugu horreysay fursad u helay inay fagaare kusoo bandhigaan maaragtay wixii maskaxdooda kasoo maaxday ama ay dadka u gudbiyaan ayuu sabab u noqday maaragtay muxuu ahaa naadigani waxa uu noqday yani madal yani dhab ah markan madal yani leenahay marka laga soo bilaabo muxuu ahaa meeshii uu ku dhashay oo xarunta u ahayd ahayd dalka ingiriiska magaalada london iyo guud ahaanba dalka ingiriiska baagaas waxaa soo gelaysay aad bay dad soomaalidu yani waktigii ay yani aada usoo gelayeen bay dhibaatada kasoo cararayeen dadkaas soo gelaya oo dhibaatada kasoo cararaya waxaa kamid ahaa dabcan qalinleyda iyo alab dadka qalinleyda iyo alabuura dadkaasi marka waxay u baahnaayeen cid meelay kasoo hirtaan yani cid ka haysa gacan qabata si ay ula qabsadaan meesha ay yimaadeen marka labaadna wixii ay maaragtay qorayeen iyo waxay corinayeen cid ku dhiirigelisa iyo meel ay kusoo bandhigaan marka naadigu wuxuu ku guulaysa inuu labadaas inuu sidaas sameeyo oo u noqdo meel ay kusoo hirtaan maaragtay yani muxuu ahaa qalinleydii iyo qurbakowtii soomaaliyeed ee awalaan haysan yani muxuu ahaa meel u mixinta taas waa ku guulaysanay waxaa kaloo jira qaar badan oo wadankii ku haray oo muxuu cadaadis lagu hayay iyo cabulis iyo waxaa inaan maaragtay yani warkooda adduunka gaarsiino oo baaqiyo maaragtay yani kasoo saaro ka difaacno maranaysaa ciddii ku haysay dhibaatada ama cadaadis noloshay qaar badan baa la diiday qaar baa la xidhaya qaar baa maaragtay yani warii ku lahaa xadiga beenkana sidiisaba guud ahaan wuxuu ku dhisan yahay yani ilaalinta yani maaragtay yani xorriyadda iyo xuquuqda magaranaysaa yani dadka mustacmaalka marka taana wax badan buu ka qabtay uga ku guulaystay yani naadigu in yani uu u gurmado maaragtay yani saxafiyiin iyo qorayaal iyo halabuur soomaaliyeed oo maaragtay dhibaato ku jiray halaadis ku jiray marka daweedna qaar xerraa ay yani dadaalkaas uu naadigu sameeyey yani ku suurta gashay in xarigii laga soo daayo qadiyadooda uu adduunka dhan ku faafiyey maadaama uu xubin ka yahay maaragtay yani shabakadaas wada caalamiga tahwooyinkaas guud oo adduunka oo maaragtay xorniyada adduunka oo ayaa hal muxuu ahaa saxafi oo soomaaliyeed yani marka meel lagu xidho haddii adiga jabuuti maanta maaragtay yani lagugu xidho ma lagu soo xidho yani waxaad noqon doontaa yani waxaad haysataa ehel maaragtay hugunka adduunka oo dhan gaarsiyo waxaa laga ogaanaya warkaaga maaragtay yani shanta qaaladood ee adduunka oo uu gaarsiinaya maaragtay naadigan iyo ururo kaloo maarata u dagaalama oo maarata runtii waxaan jeclaa halkaa bogaadiyo maarata qoladan muusas yiraahdo ayaguna dadaala arrintaas ku dadaala yani ilaalinta maarata xuquuqda waxaan kaala ka soo hadlay sanadihii hore iyo dibadaha iyo maarata qurbaha waxa weeye markay timaado maarata yani gudaha wadamada maarata yani muxuu ahaa adeegsada ururka uu ka howlgalo jabuuti maarata ay ugu horeyso xarunah iyo soomaaliya inta ka qabsoontay ayaa ka badan yani intaa dibadaha maarta hadda aan ku fikiyo maarta badan jabuuti oo kale ama iyo soomaaliyaba wuxuu ku hirgeliyey yani wuxuu ku guulaystay in uu dadka ku wacyigeliyo waxa la yidhaha yani ilaalinta iyo badbaadinta afka hooyo wuxuu bilaabay yani halaqabsi ah muxuu ahaa daryeelka afka hooyo ayaa uu hormuud u noqday wuxuu sabab u noqday in maalinta caalamiga ah afka hooyo oo sanad walba oo ku beegan bishan februaayo labaataniyo kowdeeda in laga xuso yani muxuu ahaa jabuuti iyo soomaaliyaba sanad kasta laga xuso waxaa bilaabay waxay kun iyo sagaal boqol iyo sagaal maahe laba kun iyo lixdii ayay ka bilaabatay jabuuti oo muxuu ahaa aniga oo guddoomiyaha maaragtay yani adiga fen ahaan yani magaciisa magaranaysa fadayaan barabooda waxaan kusoo jeediyey hindise maaragtay ah in maalintaas looga lagu baraarugo oo sanad walba laga xuso maaragtay yani dalka jabuuti laguna bilaabo arrintaas festival weyn ama kulan weyne maaragtay lagu magacaabo toddobaadka afka hooyo waxaan u gudbiyey marka fikradaas muxuu ahaa madaxweynaha jabuuti oo aada usoo dhaweeyey oo mar walba isagu yani caan ku ah maaragtay yani daryeelka iyo muxuu ahaa gurmadka si maa horumarinta maaragtay ummadan afkeeda iyo dhaqankeeda iyo maaragtay halabuurkeeda iyo qoraalkeeda marka wixii maalintaa ka dambeysay sanadkaa laga yani hadda santii sano ugu dambeysay sanad walba waxaa laga xuseeyey wax weyn xus weyn baa loo sameynayay jabuuti oo meel walba laga sameynayay af soomaaliya keliya maaha afcafariga oo asna ka daba qaatay iyo waxyaalihii naadigu qabtana waxaa kamid ahayd naadi cafareed xataa sidii u samaysan lahaa ayaanu magaranaysaa ka geysanay maaragtay yani gacan weyn marka taasaa kamid ah waxaa kamid ah soomaaliga in uu ka hirgalo jabuuti uu ka noqdo meel uu soomaali ku leeyahay haybad oo dadkii awal dad yani soo jeeda dadka dhalinyarada soo koreysay iyo waxaas iyo maaragtay muxuu ahaa ay ku jirtay uu ka silumaya af ama iyo sid ay jirtay maaragtay yani maarata dad badan ay yeesaan afka hadda waxaa bedeshay in dadkeena ku halaaqayaan afka hooyo iyo afkeeni marka in badan ka arkeen yani barnaamijyada feenka magaranaysa ka baxaya idaacadaha iyo telefishinada iyo waxaa marka taa waxaa la oran karaa waxyaalaha qabsoomay maarta aada weydiinaysa waxaa kamid masala waxaan samaynay yani muxuha tababaro aanu saddex sanada saddex sano ugu dambeysay afartii sana ugu dambeysay wuxuu soo waday naadigo jabuuti soo waday olole halkudagiisu yahay horumarinta hal abuur ku qoran afka hooyo marka wasiye badan buu lahaa yani ololahaas wax badan baa laga gaalguulo waaweyn waxaa kamid ahayd ardayda ku jirta dugsiyada wadanka jabuuti oo faransiiska ku baratay iyo carabiga in yani loo tababaro sidii ay oo yani wax qori kara ale hibada maaragtay waxqorinta iyo waxaas in loo tababaro sidii afkooda hooyo ay wax ugu qori lahayn marka in badan baan tababaraanu siinay tartanaanu u dhignay daradii ku guulaysteen qaar badan oo markaas sheekooyin iyo gabayo iyo maantooyin cuniyey oo yaryar oo maaragtay oo afkoodii hooyo ku cuniyey ayaanu maaragtay yani fakaarayaal waaweyn u qabanay oo sirag muxuu ahaa ku siinay abaalmarino telefishinada iyo maaragtay meel walba ayaa laga baahiyey aanu soo daabaxnay oo wargeyskan maaragtay yani halabuur kusoo daabacnay waad ka akrin doontaa maarata wixii ay qoranayo weli waxaasoo dhan waxaa sabab u ahaa marka waxyaalaha u qabsanay bay kamid tahay marka nabigu qabtay oo soo kordiyey wuxuu isbaray oo isku xiray laba qolo awal aada u kala fogaa oo weliba xintan iyo waxaa iska dhexeeyay dadka af soomaaliga adeegsada kiiba dhallinyarada reerka buuti iyo kuwa faransiiska adeegsada oo faransiiska wax ugu badan waanu isku xirnay yani waxaan dad badan oo dhallinyaro awal faransiiska un magaranaysaa ama wax ku qori jiray ama oo u haysay inaan af soomaali meel fagaana uga hadli karin oo aan buugaagtoodii qoraaladoodii iyo intaanu keennay muxuuha fagaalayaal u qabanay wax la yidhaha aqoon wadaag garteen halkaa ku caanbaxay oo bartay sida ay ugu doodaan af soomaaliga oo bugaagtoodii maarata ugala doodaan dadkaas isugu imaanaya madasha muqdisho yani wax aada u fara badan oo wanaag kule yani hormiiska maarata yani bulshada reerka ayuu ka mid noqday yani feenku oo aada looga yaqaano wuxuu qabtay yani faafintaas yani ama wacyigelintaas yani afka hooyo yani wuxuu u qabtay yani aqoon aqoonsuwadaarsiyo badan iyo maaragtay xusas dhowr sano ugu dambeysa mar walba laga xusiyey maalinta afka hooyo maaragtay muqdisho oo uu isu keenayay maskax maalka jooga yani halkaas oo dhan iyo bulshada rayidka ah gurmad loo samaynayo maaragtay fanaaniinta fanaaniin dhibaataysan muxuu ahaa wacyigelin guud oo dadka yani dadkii iska jahweelsasa badan oo dhalinyaro ahaa saxafiyiin iyo ahaa magaranaysaa qarinley iyo halabuur iyo inuu u noqdo maaragtay yani meeshaan adigu muxuu ahaa laantiisaas maaragtay waxaas oo dhan marka waa tusaalayaal lama waa koobi karo laakiin waa yani dhowrkaa tusaale intaas ayaa kaaga kaaga taataaban bartana waxaad soo lahaa taataabatay meelo fara badan oo waan usoo noqon doonaa qaybo fara badan oad ka soo hadashay Ee, hadda ee, ugu horeyn mar aad ka hadashay xuquuqda suxuudiyiinta in la caburiyo oo la dhibaateeyo aad ka soo hadashay Ee, ee, waxaa kala jira oo ururo macnaha magaca suxuudiyiinta ee, ku qaraasa oo isla markaana aan waxba u qaban Ee, maadaama aad tihiin adiga been ee, arrimahaasi bal maxaad
wallaahi taas waxa weeye waxay ku xiran tahay yani anigu wataan ku sheegay de wixii eh, ilaalinta magaranaysaa qalinleyda soomaaliyeed iyo alabuurka qalinleyda oo saxafiyiintu ay ka yihiin maaragtay labada lugood ay ku taagantay lug ka mid a maogtahay waa waajib dee saaran maogtahay yani ten marka laakiin mar walbaba intii uu ka warhelo waxaa jira guddi dhan oo u qaybsan arrintaas guddiyuu ka koobmaa maaragtay yani adigu guddi walbo arrin ka xilsaaran yahay waxaa jira guddiga daryeelka maaragtay afka iyo tarjumadaha iyo waxaas waxaa jira guddiga qorayaasha qurbaha waxaa jira guddiga haweenka wax qora waxaa jira marka guddi waaweyn oo guddiyadaas ka mid ah xudu waxa weeye waa guddiga ilaalinta xuquuqda muxuu ahaa qalinleyda iyo halabuur saxafiyiintu ay saf kale ugu tiran marka guddigaas wuxuu gaarsiiyaa adduunka oo dhan maarata wixii dhibaataha oo maaragtay yani marka inta badan anaga dhibaatada aan xooga saara waa dhibaatada ay ku hayaan makaranaysaa qolyaha maamulada maarata siyaasadeed oo jira iyo dowlada dowlada iyo waxaas iyo ciddii kale oo ururadan maaragtay hubaysan iyo waxaas Eh, laakiin wixii saxafiyiinta dhexdooda iyo ama qalinleyda dhexdoodii ay dhibaato ay isku hayaan hadday jirto dabcan ciddii dee dhibaato lagu hayo waa kamid bay tahay yani waajibkeega waajibka maaragtay sen in yani muxuu ahaa eh, la- laga celiyo moogta oo laga eh, la ilaaliyo wixii la ilaalin bay kamid tahay laakiin waxay ku xiran tahay sida looga warhelo moogta ilaa hadda nama soo gaarin yani qodobkaas alfiga cid kasoo dacwootay oo nooga oo soo gaarsiisay ten yani muxuu ahaa cabasho ku saabsan yani ururo muxuuha magaca saxafiyiinta ku shaqeysa islamarkaana dhibaateeya maaragtay yani saxafiyiinta Eh, cid ka soo cabatay oo maaragtay been soo gaarsiisay oo ilaa hadda aan ka warhaya ma jirto laakiin de haddii ay dhacdo oo ay muuqato cabashadaas inay tahay mid dhaba oo jirta dabcan yani waa waajib baa ka saaran maaragtay been in wixii ilaalintii bay kamid tahay qaybta tahay okay haddii aynu usoo noqono ee, ee, dhinaca ee, horumarka ee, dhinaca aad waxaad sheegtay ee, markaynu ka saadan guduudka oo kale ah. waxaad sheegtay dadkii ku hadli jiray in faransiiska iyo dadkii soomaaliya ku jiray ayaanu midaynay iyada Ee, waxaa igu oo macnaha aan xaqiiq ahaan marka la- loo noqdo dad soomaaliyeed oo waxaad arkaysaa maadaama ay yihiin soomaali ee soomaalina qori kara kuna hadli kara ku qoraa bugaagta ayagu ay qoraan english ku qoraa haddaba ee, maadaama aad tihiin hal abuurkii ama aan dadkii ilaalinayay afka hooyo ee, bal ka waran buuggaas ama murtidaa saaran ama uu xambaarsan yahay haddii aysan dadka soomaaliya aysan ka wada faa'iidaysan karin ee, maxaa lagu tilmaami karaa maxaa jiro waxaa idinkaga yaalan adiga been ahaan
anaga guud ahaan ehm, waxa weeyaan yani muxuu ahaa himilooyinka noo yaalla waxaa ka mid ah yani dhiirigelinta magaranaysaa af soomaali in wax lagu qoro oo ay ku qoraan eh, dib ku qori karto maarata yani soomaali ah waa aniga kule oradaan soo wadnay maarta hadda afar sano ah hirgelinta halabuur ku qoran afkahol maarata taabas ku wanaagsan marka dhiirigelinta laakiin taa macnaheedu ma aha inaan la dagaalamayno ciddii afkale wax ku qorta yani ciddii afkale wax ku qorta keliya waa ku dhiirigelin kartaa inaanu keliya laba wax baan samaynaa waxa weeye inaanu dareensiino tacliifiino afkooda hoyo anagoo aan maaragtay khasab iyo amar iyo waxaasi moogta laiskuma laha cildiga dad waxaa jiraan waxaanay u suurtagal ahaynba aan aqoonba moogtahay soomaalida wax ku qori karin baa jira moogta oo soomaaliya oo xaqiiqo jirta wey qaar waxaa jira yani aan isku dayin qaar waxaa jira ka faanayaba oo ila tahay waa isku isku waaweyneynaya moogta yani af af kale oo qaraado oo muxuu ama isleh kaasaa wax ku helaysaan moogta oo af soomaali maarta cidina maarta waxay ku siin mayso laakiin afafkan ay dadkii lahaa ay xoogga leeyihiin iyo xoolaha ay ku helayaan iyo maarata yani ka raadiyo moogta dadku aka waa noocyo badan yihiin marka qofka ku aan wax ku qori karin oo laguma caanan karo maarata yani matalan dadkan faransiiska wax ku qora oo jabuuti maaragtay ay been isku barteen waxay ahaayeen yani laba oran karo maxay af soomaali ugu qori waayeen maaragtay muxuu ahaa waayo af soomaali maba ay sida loo qoro iyo akriskiisa iyo waxaas fursad uma helin dadka niiraha tacliintooda iyo waxooda dhan baa noogtaya faransiiska marka waxaa kamida masalan yani salaada kusoo qaaday gabar hodan la yidhaahdo oo qortay buug novel ah ama sheeka ah ayaa jirta oo buuggaas oo magaciisu yahay muxuu ahaa ilmihii dan xasuusto ilmihii qaadka maarata qaadka ayay qaadka ay maarata naqdi ku samaysa ay dhaliileysa dhibaatooyinka ka tilmaamaysa marka waa gabar macalimada dhalin yar dayar marka waxaan samaynay soomaali yani ma weligeed ismaadayn lamana barin moota yani lama awoodin u yeelan kartaba moota in afsoomaali wax kuqorto waxaan ku dhiiri buuggeedii waxaan ka dhigna waxaa jira buug wadaag waxaan ku magacaabo ama aqoon wadaagga been oo bishiiba mar la qabto oo lagu soo bandhigo maarta ama buug ama riwaayad ama wax baas qofku arrin looga doodo halkaasaan u dooranay marka aqoon wadaag baanu u qabanay buuggeediina dad baanu u diray af soomaali maarata kusoo bandhiga oo maaragtay intay soo akriyaan oo faransiiskiina yaqaan iyadii baan ku khasabnay inay maarata ka hadasho af soomaali ku hadasho oo buuggeedii kaga faallo islaadaha kaga jawaabo telefishinka ayaa jooga telefishina media labadii jeer yani waxaa baa wadaaga maarata beenka iyo maarata telefishinkan jabuuti ee magaranaysa caalamiga dadkii markay telefishinka ka daawadeen meelo badan bay gaadhay iyadii isku kalsooni bay heshay ay magaranaysaa inay af soomaali ku hadli karto inay magaranaysaa hataa hadda waxay bilowday inay qorto af soomaali maarata ay ku qorto maarata yani muxuaha buugeedood waxay kaloo sheegtay waxay awal leyma aqoon baysa laakiin waxaan caanbaxay markii aan maarata buugeygii af soomaali looga hadlay marka guud ahaan faransiiska oo keliya maaha waxa weeye afafkan kale dadka carabiga iyo ingiriiska iyo maarata buugaag ku qoran oo waxaa jirta aqoon wadaagaas fen aan kusoo bandhignay halkan yani jabuuti kalley way way jireen buwaag af carabi maarata ku qoran oo saas kale usoo bandhignay londonna af carabi iyo maaragtay muxuu ahaa ingiriiska yani buwaag ku qoran oo waxaa jira af soomaali dadka loogu gudbiyey maaragtay yani muxuu ahaa buug wadaagiisii iyo marka siyaalahaasna inaan baan ugu dhiirigelinaa dadka inaan kusoo xirro maaragtay yani afkoodii laakiin dee cilmi khasab kuma lihi laakiin miyaysan ahayn caqabad jirta oo oo sii luminaysa musigii ama dhaqankii iyo halabuurkii soomaaliyeed mar haddii macnaha luqadii ama naftiisa hooye aanan waxba lagu qorin
waa lagu qoraya dee dad badan baa ku qoraya laakiin dee intaan maag ku qorayn waa in dee kolleyba la sameeyaa wacyigelintaas iyo dadaalkaas iyo inay intii kale kusoo xirmaan oo ka shidaal qaada ka tilmaan qaataan saa maaragtay ba iyo in wax la tarjumo maaragtay tarjumada lafteedu maaragtay waa qayb weyn maaragtay yani waxyaalahan ku qoran afafka kale oo qiimaha leh ama ku saabsan yani dadkan soomaalida u leh ay ka faa'iidaysan karaan in af soomaaliya loo tarjumo dadaalka caynkaasaa loo baahan yahay in la sameeyo laakiin dee qof walba lama oran karo soomaaliya khasab af soomaaliya wax ku qor
umad kasta ee dunida ka jirta waxay ilaalisaa dhaqankeeda iyo jiritaankeeda iyo taariikhdeeda taasina waxaa ilaaliya waa luqadda ama afka ay ku hadasho haddii afkaasi uu bedelmo waxa weyne baad guuraysaa ummadda dhaqankii waa bedelmaya wax walba si fudud ay ku baxayaan marka haddii aan dhinacaas ka eegno aynu raacno soomaaliya aan dib u noqono waxaad arkaysaa xilligii hore ee dowladdii hore ay distay afkii hooyo waxau lahaa waqti badan ayaa la jiray laakiin hadda waxaad moodaa in la bedelay waktigii la jeediyey ee ee wasaaradda hidaha iyo tacliimta sare ay gelisay in la lumiyey oo loo bedelay in macnahaba laga dhigo mid ajnabi ah marka haddaba arrinkaas naadiga been wax qorshe ah oo macnaha lagu baraarujinayo dadkaas halabuurka soomaaliyeed ama haliga soomaaliyeed ama guud ahaanba inta ku hadasha afka soomaaliya muslim
waaka waxa weeye horta guud ahaan been aniga ku sheegayo yani somaali speaking waxaan u nihi waxa weeye af soomaaliga in uu ku dhaafo oo ilaaliyo oo hore u mariyo oo ku dhiirigeliyo dadka aragtay inay yani af soomaaliya wax ku qoraan waxna ku akriyaan ma garat waxaanu qabanay waxyaalaha uu soo kordhiyey been oo ama ku guuleystay inuu waxqabadyadiisa waxaa kamid a waxaanu laba wax oo aanu bilownay annaga been ahaan oo muxuu ahaa anigu aan dadka igala shaqeeya been maaragtay yani saaxiibadeeda aan magaranaysaa intaan usoo jeediyey yani la wada qaatay oo loo howlgalay ayaa waxay yihiin kow wax la yidhaahdo bandhig buugeed buugaag af soomaali ah yani bandhiga buugaagta af soomaaliga ku qoran marka waxay ahayd yani wax waxaanu ka bilownay yani london sagaashanadii haddana aad bay u faaftay yani sanad kasta jibuuti baa lagu qabtaa hadda bandhig buugeed buugaagta af soomaaliga ku qoran maaragtay yani lagu sawro adduunka meel walba inta laga keeno shirkan hadda aan qabanayno soo socda ma laba maalmood kadib shirweynaha been oo halkan ka dhici doona jibuuti khamiisa soo socota qaybaha uu ka kooban yahay yani qayb kamid ah ayaa ah xalwa buugeed yani waana bugaagta af soomaaliga ku qoran si loo dhiirigeliyo af soomaaliga wax kuqoristiisa akhriskiisa bugaagtaasi akhriskooda saddexii sano ugu dambeysay sanad walba yani waa saasa loo qabanayey waxaa jira hargeysa waxaa lagu qabtaa yani calwa buugeed iyadana sanadkii labaad la qabtay muxuu ahaa ama sanadkii saddexaad inay tahay barman ay ahayd sanadkii labaad bay qiyaasta marka oo bugaag aad u fara badan oo la isugu marka waxaa taa waxaa looga shidaal qaatay tan sabuut oo sheropen yani maanta calwa buugeedaas yani hidahaas dhaqankaas ah calwa buugeed abaabulka oo bugaagtaas soomaaliya ku qoray calwo loo abaabulo yani waxay sii maraysa hadda waa sii fidaysaa oo waa taa hargeysa iyo hadda boosaaso waxaa la hadlhayaa iyadana carwabugeeda boosaaso maaragtay in iyadana maaragtay la sameeyo saas waa waa waa waa waa tallaabo kamida tallaabooyinka maaragtay been uu ku talagalay inuu ku dhiirigeliyo af soomaaliga iyo magaranaysaa muxuu ahaa wax kuqoristiisa iyo wixii ciddii wax ku qortaa iyo waxa ku qoran yani dhiirigelintooda mid kale waxa weeye guud ahaan ololahan aan ku sheegayo oo ah yani badbaadinta iyo daryeelka afka hooyo waxa weeye waa mid yani aniga aan su-aalahan badan aad soo celcelinayso aad iga wajihayso waa itaabanaya waana jeclahay runtii waan u bogaya maxaa yeelay been ka suko yani aniga shaksi ahaan waa wax itaabanayo oo aan runtii yani qodax igu taagan wey waxyaalaha aan muxuu ahaa waktiga ugu badan iyo aan gelinayay hadda labaatan iyo sano oo lasoo dhaafay waxay ahayd udagaalanka sidii loo badbaadin lahaa ummaddan yani sida kale u burburtay afkeeda iyo dhaqankeeda iyo afkaas halabuurkiisa maarag hadduu yahay mid qoran fayn loo adeegsado iyo hadduu yahay mid oraah lagu gudbiyo oraah labadaba marka runtii yani muxuu ahaa waxaa iga galay wakti badan iyo muxuu ahaa hawl badan iyo fakar badan oo dhinacyo kala duwan muxuu ahaa aan isku dayay balin muxuu ahaa qayladaan waxaan ku magacaabi karo inaan u safaxayso ama tabliiqa waxaan la yidhahdo oo kale maarata yani meel walba meeshii igaa